baxaaba inaha qabdiraaye waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena yaynaanu kala harin waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena yaynaanu kala harin hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba yaynaanu kala harin hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba yaynaanu kala harinheerkaylujoogniyo waxaa lagu hamiyayaa kala habi weeye hodan iyo barwaaqaba waan heli karaynaa inagaysu hayne waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena yaynaanu kala harin waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena yaynaanu kala harin hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba yaynaanu kala harin hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba yaynaanu kala inagoo heshiisa inagoo hagaagsan inagoo u heegan inagoo u heelan inagoo hanuunsan inagoo hoggaansan waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena yaynaanu kala harin waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena yaynaanu kala harin hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba yaynaanu kala harin hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte
bismi illaahi raxmaan raxiim asalaamu llaahi calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan idin ahaantiinba saaxiibayaal meel walboo joogtaan iyo si walba maqalkayga raadiyaha cadaado oo idiin soo gaarayaba waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado alaaba barnaamijka waxaan ku falaqaynaa qodobada ugu xiisaha badan ee markaa ka taagan geyiga soomaalida iyo weliba caalamka intiisa kale wararkii ugu dambeeyey ee ugu xiisaha badnaa soomaaliya ayaan inta badan ku falanqaynaa barnaamijka meel walboo joogtaan saaxiib yaal subax wanaagsan barnaamijka qodobo xiisa badan ayaan saaka idinkugu haynaa goor dhaweyaan idiin soo gudbin doonaa qodobadaad barnaamijka ku maqli doontaan saaxiib yaal
waxaa lagu hamiyeyaa kala habiweeye hodan iyo barwaaqaba waan heli karaynaa inagaysu hayne waa lama huraane qaraha danteena iyo horumarkeena yaynaanu kala harin waa lama huraane qaraha danteena iyo horumarkeena yaynaanu kala harin hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba yaynaanu kala harin mar kale saaxiib yaal subax wanaagsan barnaamijkii falqaynta wararka ayaan ku guda jirnaaye qodobada ayaad ku maqli doontaan saaxiib yaal waxaa ka mid noqon doona dowladda soomaaliya oo safiir cusub magacowday dalka maraykanka dallacsiin lagu sameeyey saraakiisha ciidamada booliska gobolka banaadir waxaad kaloo ku maqli doontaan inta barnaamijka oo hawada ku jiro somalilan oo ka carootay tallaabo ay qaaday puntland maxay tahay tallaabadaasi barnaamijka ayaad ku maqli doontaan haddii allaha awood leh ogolaado sidoo kale waxaad saaxiibayaal maqli doontaan inta barnaamijka oo hawada ku jiro haweeney markii ugu horeysay loo dhiibay hogaanka midooda yurub barnaamijka ayaad saaxiibayaal ayana ku maqli doontaan falanqeyn ku saabsan ee qeybaha hore ee barnaamijka waxaad maqli doontaan idankaa leh mid ka mid a kaalmahaad suugaanta ood ku dhegaysan doontaan
iyo xidrigihiyo cimilada cadooyada adadiyo xidrigihiyo cimilada cadooy saaxiibayaal barnaamijka ayaad ku maqli doontaan qaybihiisa hore qeybaha dambe ee barnaamijka waxaa inoo diyaara xubintii kalamaan mar kale saaxiibayaal subax wanaagsan
hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba yaynaanu kala harin
mar kale saaxiib yaalla subax wanaagsan waa subaxnimo arbacaa taariikhdu waa toban iyo toddobada bisha toddobaad ee luuliyo sanadu waa laba kun sagaal iyo toban saacaddu waxay tilmaamaysaa sagaalkii iyo qadar toban daqiiqo ah waa saddexda saac ee subaxnimo iyo qadar toban daqiiqo ah ay tilmaamaysaa barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya jila jaamac jile waxaa farsamada iyo soo saarista intaba qayb ka qaatay liibaan cabdi ciise fantastic sidoo kale waxaa qayb ka qaatay soo saaristiisa cabdirashiid cali maxamed tafatiraha idaacadda radio cadaado barnaamijka qodobadan idiin soo sheegay ayaad ku maqli doontaan iminkase saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan daafurka barnaamijka iyo heesta tira ahwa
radio xiddigihiyo cimilada adduunyada radio xiddigihiyo cimilada adduunyada halka joogayo halkaan ku kaagaya adigoo ku caada oon cara edeg ka hadalkee ama caami kala harin ikaarka joogayo halkaan ku kaagaya adigoo ku caada oon cara edeg ka hadalkee ama caami kala harin isaga cumaamadan dhululka guwayno isaga cumaamadan dhulunka guwayno cayayaanka duule ciidiyaana yaraagiyo cayayaanka duule ciidiyaana yaraagiyo isi ruuxa kuu xiga haku noqon haku noqonin cadowgii cirdiray walaalkii cayayaanka duule ciidiyaana yaraagiyo cayayaanka duule ciidiyaana yaraagiyo isi ruuxa kuu xiga haku noqon haku noqonin cadowgii cirdiray walaalkii caqligiyo wax jarashiyo caynaanu nababe caqligiyo wax garashiyo caynaanu nababe xajada cakirantiyo wala lagu cadayn karo wadkarkiisa wayniyo qarta cadilkee noqon ama caawi kari nolol xajada cakirantiyo wala lagu cadayn karo wadkarkiisa wayniyo qarta cadilkee noqon ama caawi kari nolol أو عرو وقتيقايو عرف حالك ويدو أو عرو وقتيقايو عرف حالك ويدو عيانك دولي إيدي أنا يا رابيو عيانك دولي إيدي أنا يا رابيو إرس روحك وحقا ha ku noqonin cadowgii cirdiray walaalkii ruuxa kuu xiga haku noqon haku noqonin cadowgii cirtiray walaalkii ilmi iyo waxbarashiyo caruurnimo wax kala lumay ilmi iyo waxbarashiyo caruurnimo wax kala lumay adon cashiirka diintiyo cabsidii ilaah wadan ama caalimu idaqon ha oran cariisiga cadamidaad ku gahalaysiyo adon cashiirka diintiyo cabsidii ilaah wadan ama caalimu idaqon ha oran cariisiga cadamidaad ku gahalaysiyo cadaadin ruuxaan kaagayin culaado cadaadin ruuxaan mar kale subax wanaagsan saaxiibayaal meel walbo joogtaan iyo si walba maqalkayga raadyaha cadaado idiin soo gaarayaba heestaasi waxay daafur u ahayd barnaamijkeena falanqaynta wararka raadyaha cadaado qodobadan hore idinkugu soo sheegnay ayaad barnaamijka ku maqli doontaan aynu ku bilownee dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxa ay sanad kadib safiir cusub magacaawday dalka maraykanka xilkaasi oo bannaanaa muddo sanad ah waxaa loo magacaabay inuu booskaasi buuxiyo cali shariif axmed safiirka dowladda federaalk soomaaliya u fadhin doona dalkaasi maraykanka muddo sanadaha soomaaliya wax safiir ah kuma lahayn dalka maraykanka kadib markii safiirkii u joogay dalkaasi maraykanka ee axmed ciise cawad loo magacaabay wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalk soomaaliya safiirka cusub ee soomaaliya ee u magacaawday dalka maraykanka ee cali shariif axmed ayaa horey waxa uu u soo noqday safiirka soomaaliya u fadhin jiray dalka etoobiya iyo dalka faransiiska waxaana haatan uu noqon doonaa safiirka soomaaliya u fadhin doona dalkaasi maraykanka wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda soomaaliya axmed ciise cawad ayaa muddo afar sano ah waxa uu hayay xilka safiirnimo ee soomaaliya wuxuuna u fadhiyay dalkaasi maraykanka oo loo magacaabay sanadii laba kun shan iyo tobankii dhowaan ayaa la filayaa in danjira cali shariif axmed uu u ambabaxo dalkaasi maraykanka si uu ula wareego shaqadiisa safiirnimo islamarkaana uu u guto waajibaadkiisa qaran ee loo idmaday dowladda federaalk soomaaliya ayaa tan iyo intii ay jirtay waxa ay safiiro u magacaawday dalal dhowra waxaana safiir ahaan eh, loo magacaabay eh, safiir ugu dambeeyey ee ee soomaaliya ay magacaawday oo ahaa safiirka dalka kenya ambasador maxamuud axmed nuur tarsan waayahay saaxiibayaal falanqaynta wararka raadyaha cadaado ayaad la socotaan qaybihii dhexe ayaan ku guda jirnaa amaba hore haatanna dhanka iyo gobolka banaadir haddii aynu eegno ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guureed qadar iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna ee duqa magaalada muqdisho cabdiraxmaan cumar cusmaan injineer yuusow ayaa waxa ay ka qayb galeen munaasabad lagu dalaacsiinayay saraakiil ka tirsan ciidamada booliska soomaaliyeed iyadoona darajooyin loo xiray saraakiisha la dalaacsiiyey saraakiisha ee la dalacsiiyey ee munaasabadan lagu dalacsiiyey ayaa waxaa ka mid ahaa taliyaha qeybta guud ee booliska gobolka banaadir ee ee ciidanka booliska soomaaliyeed ekis gaashaanle saadiq cumar maxamed oo loo dalacsiiyey sareeyo guuto sidoo kalena waxaa la dalacsiiyey taliya ku-xigeenka qeybta guud ee gobolka banaadir ekis gaashaanle dhexe maxamed cabdiqaadir xaaji oo loo yaqaano jego oo loo dalacshiiyey gaashaanle sare iyo saraakiil kale haddaba saraakiisha la dalacsiiyey waxa ay kala ahaayeen mahad khayrow oo loo dalacsiiyey gaashaanle axmed qadar oo loo dalacsiiyey gaashaanle taliye mooshin oo sidoo kale loo dilaacsiiyey gaashaanle yuusuf xundubey oo loo dilaacsiiyey isna gaashaanle dhexe bashiir duruq oo loo dilaacsiiyey isna gaashaanle farxaan maxamuud oo loo dilaacsiiyey isna gaashaanle yaasiin nuur khayre oo loo dilaacsiiyey gaashaanle mahad jeego oo loo dilaacsiiyey gaashaanle sare jaraal saadaq oo loo dilaacsiiyey sareeyo guuto dhammaan taliyayaasha ciidamada booliiska ee gobolka banaadir ayaa waxa ay hambaryo u direen dhammaan saraakiisha la dilaacsiiyey ee loo dilaacsiiyey ee xilalka kala duwan ama jagooyinka kala duwan taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed bashiir cabdi maxamed americo america ayaa sheegay in sidoo kale sanadkan gudihiisa ay dilaacsiin doonaan in ka badan shan boqol oo askari oo ka tirsan saraakiisha ciidamada booliiska soomaaliyeed ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed qadar sidiisoo kale meesha ayuu ka hadlay goobta ayuu ka hadlay balse aynu ku horeyno codka taliyaha booliiska soomaaliyeed bashiir americo
inaan tilmaamo in isla bishan gudaheeda ay dallaci doonaan ugu yaraan shan boqol oo qof oo boliisa haddii ilaahay idmo intaa kadib ra-iisul wasaare ciidanka boliiska waxaa xaqiiqa inuu ku tallaabsaday horumar hor leh xagga amniga ha noqoto xagga la dhaqanka bulshada ha noqoto ha noqoto xagga dhismaha ha noqoto waxaan ka soo tegay kow iyo soddon sano kadib magaalada dhuusamre abduraato ay joogaan laba boqol iyo soddon qof oo booliisa oon haru joogi jirin ciidanka booliiska
waayahay saaxiibayaal oo dhanka kale ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahad mahdi maxamed guuleed qadar isna uu hadlay wuxuuna yidhi
biditiilo weyn run ahaantii ayaa ay gashay waxaan arkayay saraakiishii billadaha iyo dallacsiinta la siiyey oo ah dhallinyaro taa macnaheedu waxay tahay waxaynu haysanaa xoog soo jeeda oo da'yar ah oo ayna balwadi ka muuqanin oo jidhkoodu bisan yahay karaamada iyo sharaftii boolisku lahaa ay ka muuqato taa macnaheedu waxay tahay dowladnimada soomaaliyeed way soo kordhaysaa maalinba maalinta ka dambaysa way soo hana qaadaysaa waxaa markhaati ka ah oo kale in ra-iisul wasaaraheennu saddex wiig maanta saddex usbuuc uu galmudug joogo galguduud isaga dabqaaday dhuusamareeb cadaado gaalkacayo degmooyinka uu ka wada kooban yahay galmudug oo dhan si uu uga shaqeeyo dib heshiisiinta iyo in maamul hana qaada oo laba kacleeya uu ka dhismo galmudug
waayahay saaxiibayaal falanqeynta wararka raadhiyaha cadaado ayaad la socotaan dhanka iyo somalilan haddii aynu eegno qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada somalilan ayaa markii ugu horreysay waxa ay ka hadleen arrimo puntland oo konteynar ciidamada ay lahaayeen qeybta laga soo galo magaalada garoowe ku wareejiyey dhinaca gobolka sool iyagoo digniin adagna u diray maamulka puntland sidoo kale waxa ay wararka qaar sheegayaan in saraakiishaasi ay ka caroodeen arrimaha ay sameeyeen ciidamada iyo weliba saraakiisha puntland haddaba qaar ka mid ah oo la hadlay warbaahinta waxaa hadalladoodii ka mid ahaa
waxaan ka hadlayaa dhacdooyinka ka socda bixin iyo wow ee ay wado s s d f s s d f ay wado dhulboobka ay ka wadaan bixin iyo wow waxaan leeyahay joojiya war joojiya joojiyaan leeyahay waxaan leeyahay casho gudahood waa in halkaa lagaga waantoobaa nabadgelyadiinna iyo naftiinna ilaashada noo daaya annaga tallaabada aanu ka qaadno baad ogaan doontaan haddayan joojin madaxa ay reebto garowe waxaad arki doontaan wallaahi waxaad arki doontaan iyadoo oo bisaduhu ku dhex meeraan iyadoo bisaduhu ku dhex meeraan baad wallaahi arki doontaan waayahay saaxiibayaal falanqeynta wararka raadiyaha cadaado ayaad la socotaan dhanka iyo haddaynu eegno caddeyn qarsoodi ah oo ay samaysay guddiga midooda yurub ayaa madaxweynaha guddigaasi waxa uu loo doortay haweeneydii ugu horreysay ee xilkaasi qabata taasi oo ugu horreysa in ay noqoto islamarkaana waxa ay u dhalatay dalkaasi jarmalka gabadha loo magacaabay hogaamiyaha midooda yurub madaxweynaha cusub ee guddiga midooda yurub ayaa waxa ay heshay in ka badan saddex boqol siddeetan iyo saddex cod waxayna u baahnayd codad gaaraya ku dhowaad saddex boqol toddobaatan iyo afar ka mid ah toddoba boqol afartan iyo toddoba xubnood ee codadka dhiibanayay ee xubnaha baarlamanka midooda yurub ee doorashadaasi sameeyey waxaana guddigu uu dejiyey sharciyada taasi oo horseeday in tallaabo loo qaado wadamada xubnaha ka ah qaaradaasi yurub waayahay saaxiibayaal falanqeynta wararka qaybihii ugu dambeeyey ayaan isla soo gaarnay goordhow waxaad maqli doontaan xubinta kalamaan haddii allaha ugu dilo hogolaadee saaxiibayaal subax wanaagsan mar kale saaxiibayaal subax wanaagsan radio cadaado ayaad la socotaan barnaamijkii falanqeynta wararka ee qaybihiisii ugu dambeeyey ayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal iminkii ah haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta kalamaan oo ah xubin aada u xiiso badan islamarkaana aad ku maqashaan qaybaha dambe ee barnaamijka falanqeynta wararka
war maya nin walba u dhiifoon mar unbau dhaanka ka hurdaa war ra-iisul wasaaruhu meeshuu aaday meel laga hurda maahana meel habeen iyo maalin la soo jeedo weeye war ra'iisul wasaaraha markuu isbahaay maybeeray safar baan u bahayaa sibid waana igu galay dheri sahalna waan u soo noqon war odaga inuu sahal ku soo noqdo reer galmudugaa u diiday waxayna yidhaahdeen sidaad mooday maahe xaja waysa maata marna waysir gacantaaye
ay cambaran laxankayaa kuu saraysta yaa kaloo u saari lahaa odogaada gooyo baa u saaraye waraani war mahaysana waxaa ul hore loo yidhi waxaad aadanow maaggan tahay adiga maankaagu iyo meel ilaahay ku barin kala mid weeyaane waxaa idiin waxaa idin idhi awees afkeedaa la yidhi ulweynaa lagu dhiftaa war maahana waxaa leehi mas madaxa laga dilaa waraadaha war mahaysaane wasiirka arrimaha gudaha ahna madaxweynaha kumeelgaarka ah ee galmudug qarafaan maantuu dhuusamareeb ka degay baa layidhi malacaleema saaraya marka waxaan leeyahay xilkii xeef laga qaaday ma isagaa iska qaatay mase qof kaluu u hayaayoo qoorqoor buu ku simaa war niyo qoladan aan jaarka nahay madaxweynayaal badan ah aroo tale haddii la badiyo waa toostaa war darigii fara badiyo waa fuud qaraareeya hore baa loo yidhi waraa maxmaxad waa kaa khaldan yahay waryaahoy wax waaye dharii ninkii u dhowaa la yidhi adeeftiista dhamehaa war aaneelasaas mee oo dhagansoy tala waa wareer tahay tiir waa jawaa warnimayow geedkan adlada aad iska fafadhisaan adinkana mar horaa hobyo laydinku casuume wari awnu beelahayna meeli beelada kaa zuumeeyaan beesha hobyo isugu tagta waxay sheegtay waxa ay kashirayaan inay tahay dantooda iyo danta soomaaliya qaran dumasna aysan ahayn iyo dowladdiid marka waxay dhaheen mar kastoon kulanno dadka shakiga naga qaba allaha daaweey
ma eraniki dekadii hobyoode waa inaan dhisnaay intaan weligeen nool nahay war waxaa la yidhi beryahanba hadallada socdoo lala hublaynaayo oo hobyaan heshiis caama iyo shirar ku haynaa leh hayaay laysu gacan haadiyoo dani ka hoosayso taasi waa habkii daashadoo haar bannaan dhigaye mahaddaa ilaahay bahdii soo hanuuniyey adar adiga waa ku fahma meesha lagugu casuumin wax kaa qaylisina wareere maadan fahmine horey baa waxaa loo yidhi habow waa lagu dalbartaa wareedhaha gabankii yaraa ee fogaan eeg su'aal buu saakicir gaduuddii igula soo kallahay wuxuu yidhi hobyo godan galaal wuxuu u tegey yaa ay garansiiya war jenaraalka khudbaddiisa waxaa ka mid ahayd dekadda hobyo in la dhisaayo dekad kaloo ciidamada hub looga soo dejiyena xardheere in laga dhisaayo xarudheere shabaaba haysta jananka ciidanka subka ugu soo dejinaayo jini miyaa jini gooyo wax kale waa qabaxdi waxaad noo keenta jiniya hub dajaami afka ilaa kuna hogooyo ee sagaaradii waa la waayey malaayigina waa u diideen warnimiyo walmooshiidin ani warsiinhaaye wasiirka amniga koonfur galbeed may erey
subax wanaagsan mar kale saaxiibayaal xubinta kalamaan wakhtiga oo dhacay a ogiim inayn dhammaystiri karno tan iyo kulanti dambe waa barnaamijkii falanqeynta inta ayaan ku gebagabayn doonaa haddii allaha ugu dilo hogolada saaxiibayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudanow barnaamijkii falanqeynta intaas hanooga ekaado tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid lacayna inta ayaan kusoo gebagabaynayna waxaa idinla socodsiinayay jilal jaamacadile farsamada liimaan cabdi ciise soo saarista cabdirashiid cali maxamed nabadgelyo saaxiibayaal